Galmudug waxaa ku sugan dhalinyaro wajahaya shaqo la'aan iyadoo dhanka kalena ay jiraan shirkado ku yaala degmooyinka galmudug oo bixiya fursado maalgelineed oo shaqo abuur u noqon kara dhalinyarada. Haddaba sidee shirkadaha ganacsiga uga qayb qaadan karaan xoojinta shaqo abuurka dhalinyarada? Mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Dhuusamareeb ayaa ka hadlaya arrinkan.
Dhalinyarada in la xoojiyo aad bay muhiim u yihiin waa mustaqbalka berri. Shirkaduhu waxyaabo fara badan ay uga qayb qaadan karaan. ayagana dan baa ugu jirta dhalinyaradana kolley dan baa ugu jirta. Waxyaabaha ay uga qayb qaadan karaan marka waxaa ka mid ah in maaragtay maxaan ku yiraahdaa ay jiheeyaan dhalinyarada ay iska jiheeyaan ay maaragtay shaqo abuurkii ay sameeyaan.
Ustaad Cabdixakiin Muxyidiin Ciise oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Dhuusamareeb ayaa dhankiisa ka aragti dhiibtay.
Shirkadaha inta badan dee dantoodii unbay ka fiirsadaanoo waxa weeyaan waxaa jirta caqabad hortaagan markasta dhalinyarada taasoo ah in ay jirto waxa yidhahdaa garbation oo qofkii garasho si gooniya dadka wax loogu siiyo intii yaradoo la heli lahay iyadoon qofka awoodiisa iyo xirfadiisa iyo aqoontiisa intaba aan lagu tixgelinaynin in garbation wax la yidhahdo jiro taasoo kale inay joojiyaan oo waxa weeyaan dadka looga faa'iideeyo fursadda ayaan dhihi lahay